Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay heshiis iskaashi oo dhanka waxbarashada oo dhex maray Jaamacadda Summerfield oo ku taala magaalada Muqdisho iyo Jaamacadda Eastbit oo ku taala dalka Uganda. Heshiiskan iskaashi ee dhanka waxbarashada ayaa ku saabsan sidii labada jaamacad ay isaga kaashan lahaayeen horumarinta iyo kor u qaadista aqoonta ardayda. Maamulaha guud ee Jaamacadda Summerfield, Cabdisamed Sheikh Yuusuf, ayaa ka waramaya ahmiyadda heshiiskan.
waxaa heshiiska la saxiixday jaamacadda somerville iyo jaamacadda isbat university ee ku taal dalka uganda Ee, heshiiskan waxaa ka horeeyey kulamo badan oo jaamacadda somerville iyo jaamacadda isbat university ay wada yeesheen Ee, gabagabadiisiina waataan maanta u joogno Ee, waxaan la wadaagi doonaa oo ardaydeena jaamacadda somerville ay ka baran doonaan isbat university ilaa iyo lix program Ee, hal safar oo waxaa inoo haray oo jaamacadda somerville ay ku tegi doonto uganda dhowaan Ee, kabacdina daraasadda waa bilaaban doontaa daraasaddu waxay noqon doontaa in ardaydu ay galaas online soo xaadiraan imtixaankana waxaa lagu geli doonaa jaamacadda somerville Ee, waxaana sixi doonta macallimiinta waddanka uganda gaar ahaan jaamacadda isbat Ee, program kasto iyo warbixin kasto iyo faahfaahin kastana waxaa laga heli doonaa xafiisyada jaamacadda Qaar ka mid a xubnaha ka qayb gala munaasabadda ayaa si wadajir u soo dhaweeyay heshiiska ay kala saxiixdeen labada jaamacadood.
jaamacadda somerfield waxaan leeyahay inay samaysay horukac ballaadhan hadday tahay xagga tacliinta hadday tahay xagga xirfadaha iyo hadday tahayba inay aqoonsi ka hesho wadamada aynu deriska nahay wuxuu wuxuu inoo sheegay qodobada waxay ofargaraynayaan iyagu hadday hadday yihiin jaamacadda isbaat Eh, waxaan rajeynayaa in soomaaliya waxay ofargaraynayso ama somalil waxay ofargaraynaysaana inuu jiro baan rajeynayaa is-afgaradku waxa uu runtii muujinayaa dhowr arrin oo ka dambeysa taas oo runtii dalkana u jihaynaysa ama u keenaysa waxbarashada dalka in ay wax ku soo kordhaan aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waana soo dhaweynaynaa waxaan rajeynaynaa aqoontii ay soo kordhin doonto in alumnayga jaamacadda soomavilla keliya maahane jaamacada dhan alumnaa ka soo baxeen ka faa'iidaysan doona wax badan imaan doonta diyaar lidma